kitaabkii koowaad ee taariikhda cutubka siddeed iyo tobnaad oo taas dabadeed ayaa daawud reer falastiin laayay oo jebiyey oo gaad iyo magaalooyinkeediiba gacantii reer falastiin uu ka qaaday oo wuxuu kaloo laayay reer moaab oo reer moaabna addoommay daawud u noqdeen oo baad bay u keeneen oo ilaa xamaad daa'uud wuu dilayay boqorkii sooba ah oo ahaa hadar ceser intuu ku socday inuu dowladnimadiisa ku agdhiso webi yufraad oo daawud wuxuu isagii ka qabsaday kun gaadhi faras iyo toddoba kun oo fardoolaya iyo labaatan kun oo nin oo luga oo daawud wuxuu boqno jaray fardihii gaadhiyada waday oo dhan laakiinse boqol gaadhi faras buu uga reebay oo reer suuriya dimashikna markay u yimaadeen inay u hiiliyaan boqorkii soobaah oo ahaa hadar casar daawud wuxuu iyagii ka laayay laba iyo labaatan kun oo nin daawudna wuxuu reer dimashik oo suuriya jooga dhex dhigay rugo askareed oo reer suuriyana daawud bay addoommo u noqdeen oo baad u keeneen oo rabbiguna daawud buu siiyey meel kastoo uu tegeyba markaasaa daawud soo qaaday gaashaamadii daabka ahaa oo ay wateen addoommadii hadar casar wuxuuna keenay yeruusaalem oo magaalooyinkii hadar casar oo ahaa tibxaad iyo kuun daawud wuxuu ka soo qaaday naxaas aad u badan taasoo uu sulaymaan ka sameeyey berkaddii naxaasta ahayd iyo tiirarkii iyo weelashii naxaasta ahaa oo tacuu oo ahaa boqorkii xamaad markuu maqlay in daawud laayay eedar casar oo ahaa boqorkii soobaah ciidankiisii oo dhan ayuu daawud wiilkiisii haddooraam u soo diray inuu soo salaamo oo uu u soo duceeyo maxaa yeelay wuxuu la diriiray oo diray hadar casar waayo hadar casar wuxuu la diriiri jiray toocuu oo wuxuu keenay weelal cayn kasta oo ah dahab iyo lacag iyo naxaasba oo kuwaasna boqor daawud wuxuu quduus uga dhigay rabbiga oo wuxuu ku daray lacagtii iyo dahabkii uu ka soo dhacay quruumihii oo dhan kuwaas oo ahaa reer edom iyo reer moab iyo reer camoon iyo reer falastiin iyo reer camaalek oo weliba abishaay oo ay saruwiyaha dhashayna wuxuu reer edom dooxadii cusbada kaga laayay siddeed iyo toban kun oo nin oo isna wuxuu edom dhex dhigay rugo askareed oo reer edom oo dhammuna daa'uud bay addoommo u noqdeen oo rabbigu daa'uud guul buu siiyey meel kastoo uu tegeyba oo daa'uudna reer binu israa'iil oo dhan buu u taliyey oo wuxuu dadkiisa oo dhan ugu garqaybshay xukun iyo cadaalad oo waxaa ciidanka u sarrayn jiray yo'aab oo ay saruuya dhashay oo taariikhdana waxaa qori jiray yehoshaafaad ina axiiluud oo wadaadana waxaa ahaa saadoq ina axituub iyo abimalek ina abiyaataar shawshaana wuxuu ahaa karaani oo benaayaa ina yehoyaadaacna wuxuu u taliyey reer karetiim iyo reer faleti oo daa'uud wiilashiisuna waxay ahaayeen madaxda boqorka u dhow